bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina afarta bisha afaraad ee maaj sanadka laba kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada qodobada ugu dooroon radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland ayaa xalaytu heshiis ku saabsan hanaanka doorasho ee dalka ka dhici doonta waxa ay ku kala saxiixdeen magaalada garowe xarunta gobolka nugaal xukuumadda soomaaliya ayaa heshiiska ay kala saxiixdeen dowladda soomaaliya iyo maamulka puntland waxa ay ku sheegtay inuu yahay mid lagu gaarayo xal soomaaliyeed qabanqaabada munaasabado roobdoon ah oo ay waddo wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka soconayo qaybo ka mida gobollada dalka soobaxyo kale oo roobdoona ayaa iyana qabanqaabadooda waxa ay hadda ka socotaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha dowlad madaxweynaha galmudug ayaa madaxweynaha galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed ayaa ugu hambalyeeyey howlwadeennada tv-ga qaranka munaasabadda shan sano guuradii ka soo wareegatay dib u hoygelinta tv-ga qaranka soomaaliyeed wafdi ballaaran uu hogaaminayo kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee masar ee dhinaca afrika oo munaasabad soo dhoweyna loogu sameeyey dugsiga tababarka ee xalane ayaa ballan qaaday inay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska ciidanka booliska soomaaliyeed mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa kormeeray xabsiyo ay ku jiraan dhallinyaradii ka tirsaneed maleeshiyaadka al-shabaab ee lagu soo qabtay dagaaladii dhowaan ka dhacay bariga galmudug wararka dibaddana dhegaystayaal subaxnimadan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii dalka masar ayaa la bedelay iyadoo ra-iisul wasaare cusubna loo magacaabay dalkaasi masar dowladda gariiguna waxa ay bilowday dib u celinta muhaajiriintii ka imaan jirtay dhinaca waddanka turkiga
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m-k ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellite adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
dhegeystayaal warkii oo dhammaystiran dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa xalayto magaalada garowe xarunta gobolka nugaal waxa ay ku kala saxiixdeen heshiis ku saabsan hanaanka doorasho ee dalka ka dhici doonta sanadkan laba kun lix iyo tobanka warbixinta warkani waxaa faahfaahinaya cabdulqaadir yuusuf ishaad
dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland ayaa ku heshiiyey qodobo dhowra kadib kulan ay ka qayb galeen wufuud heer caalamiya oo ka socda urur goboleedka igad midowda afrika iyo e u qodobada shirkaasi ka soo baxay ayaa waxaa ka mid a labada dhinac ayaa waxa ay ku heshiiyeen in wax ku qaybsiga nidaamka beelaha ee four pointy five aan lagu soo xoli doonin xildhibaanada baarlamanka ee qaranka laguna dhaqmi doonin soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadka laba kun lix iyo tobanka dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland waxay ku heshiiyeen in la dhiso guddiyada doorashada ee sanadka laba kun lix iyo tobanka ayna u dhan yihiin dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka labada dhinac ayaa waxaay ku heshiiyeen in beesha caalamku ay si dhow la socoto hirgelinta doorashooyinka laba kun lix iyo tobanka si loo helo hufnaan iyo sinaan labada dhinac ayaa waxa ay ku heshiiyeen soo xulista iyo doorashada xubnaha xildhibaanada golaha shacbiga qaranka inay ka dhacdo caasimadaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalk soomaaliya ergada dooranaysa xildhibaanada baarlamanka qaranka waa inay noqotaa erge lagu heshiiyey oo ay soo xulaan madaxda dhaqanka beesha xubinta ka soo jeeda una soo gudbiyaan liiska guddiyada doorashada ergadu waxa ay ka koobnaan doonaan dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada xubin kasta oo aqalka hoose ee golaha shacbiga qaranka waxaa u tartami karaa tiro xubnaa oo ay haweenku ka mid yihiin kuwaasi oo ka soo jeeda beesha xubinta leh islamarkaana buuxiyey shuruudaha xildhibaanada oo ay hubiyeen guddiyada doorashada ee heer qaran iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka xubin kasta oo noqonaysa xildhibaan qaran waa inay buuxiso shuruudaha xildhibaanada ee dastuuriga ah labada dhinac ayaa waxa ay ku heshiiyeen xubnaha aqalka hoose ee baarlamanka qaranka ay ku leeyihiin beelihii ku boobay puntland sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxaana doorashadu ay ka dhacaysaa garowe cid kasta oo deegaanadooda xaaladda ay ka jirto awgeed aysan u oggolayn inay doorasho ka qabsoonto iyo cidda kale ee danaynaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland waxay u soo jeedinayaa madasha wadatashiga ee hogaamiyaasha qaran in ay go-aan ka gaaraan goobta ay ka dhacayso doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliya si ay u doortaan meel munaasab kuwa amni tubta geedi socodka doorashooyinka laba kun iyo labaatanka ee road mapka waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen in doorashada sanadka laba kun iyo labaatanka ay ku dhacdo qaab hal qof iyo hal coda mana jirto xaalad keeni karta in lagu noqdo nidaamka awood qaybsiga ee four pointy five waxaa ka dambeeya laba kun lix iyo tobanka beesha caalamku waxay damaanad qaadaysaa in nidaamka awood qaybsiga ee four pointy five aanu dib dambe ugu soo laaban doonin hanaanka dowladnimo ee soomaaliya wixii ka dambeeya sanadka laba kun lix iyo tobanka damaanad qaadka heshiiskan iyo hirgelintiisa beesha caalamku waxay hoosta ka xariiqday sii wadidda wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland ee ku saabsan arrimaha dib u eegista dastuurka iyo federaalisimka qaybsiga deeqaha caalamiga horumarinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha wadashaqaynta iyo xoojinta arrimaha ammaanka sidoo kale waxa ay dhiirigelinaysaa islamarkaana ay taageeraysaa meelmarinta qodobada heshiiskan heshiiskan ay wada gaareen dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland ayaa waxaa hirgelintiisa damaanad qaaday urur goboleedka igaad waxaana markhaati ka ahaa qaramada midoobay ururka midowda afrika ururka midowda yurub iyo dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya
dhinaca kalena xukuumadda soomaaliya ayaa heshiiskaasi ay gaareen dowladda federaalka soomaaliya iyo puntland waxa ay ku sheegtay in uu yahay mid lagu gaarayo xal soomaaliyeed warkani waxaa faahfaahinaya maxamed macalin xasan weydka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa soo dhoweeyey heshiiskii xalay lagu seexay magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal waxaana uu ku dheeraaday siday laga maarmaan u tahay in la helo xal maangal ah oo wakhtigan kala guurka ah ee dalku maraya loo gudbi karo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa u mahadceliyey dowlad goboleedka puntland iyo shacabkuwa wuxuuna tilmaamay in soomaaliya ay ku jirto xilli adag oo xasaasi ah islamarkaana loo baahan yahay in tanaasul la muujiyo isagoo xusay muhiimadda ay arrintan u leedahay dalka soomaaliya xilligan kala guurka iyo wadashaqaynta dowladda dhexe iyo puntland ra-iisul wasaaraha oo madasha ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi marka koowaad waxaan u mahad celinayaa soo dhoweyntii ay noo sameeyeen dadka reer puntland tan iyo intii aan halkan joognay heshiiskan aan xalay gaarnay waa mid xal soomaaliyeed lagu gaarayo wuxuuna muhiim u yahay buddhigidda mustaqbalka dowladnimo nabadda dhaqaalaha iyo horumarinta soomaaliya waana habeen taariikhi ah oo aynu aasaaska u dhigayno mustaqbalka waddankeena iyo weliba xaqiijinta himilooyinka shacabkeena soomaaliyeeda ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkiisa ku diray dhammaan xubnaha dowladda iyo beesha caalamku waxay kaalin weyn ka qaateen in aan maanta halkan soo gaarno sidoo kale waxaan arrintan kaalin weyn ka qaatay siyaasiyiin iyo odayaasha dhaqanka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladda federaalk ay muhiimad weyn siinayso xaluhelidda mushkiladaha u baahan in wax laga qabto wuxuuna ku celceliyey in sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka wixii ka dambeeya dalka uu ka gudbi doono nidaamka afar dhibic shan oo muddo badan lagu soo gudbay
madaxweynaha dowlgo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed ayaa hambalyo waxa uu u jeediyey howlwadeennada telefishinka qaranka soomaaliyeed taas oo ku aadan xuska shan sano guuradii kasoo wareegatay dib u howlgelinta t v-ga qaranka isagoo u rajeeyey sanadkan kiisa kale baraare iyo horumar
bismi illahi raxmaan raxiim waxaa fursad weyn ii ah ama sharaf weyn ii ah inaan t v-ga s n t v oo t v-ga qaranka aan uga hambalyeeyo munaasabadda shan sano guuradii t v-ga waxaan runtii u mahad celin lahaa dhammaan shaqaalaha agaasinka iyo in alle intii t v-ga iyo warbaahinta soomaaliya ka qayb gasho ee qaybta weyn iyo kaalinta weyn ka qaatay sidii howlgelinta t v-ga s n t v ee t v-ga qaranka t v-ga qaranka oo ah t v shacabka soomaaliyeed dalka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed meel kasta ay dadka soomaaliyeed joogaan ee u arkaan inuu yahay t v-gii ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed magacooda ku hadlayay waa u hambalyeynayaa dhammaan shaqaalaha iyo inta ku howlan iyo howlwadeenada waxaana u rajeynayaa guul iyo barwaaqo iyo inuu intaan kasii hormaro
marka waxyaabaha ku tusi karto inuu ka qayb qaatay maxaa ka mid ah t v-ga wuxuu ka qayb qaataa wacyigelinta dadweynaha adkeynta nabadgelyada la dagaalanka xagjirnimada iyo argagix fikirka argagixisinimada ah horumarka dadka iyo dalka soomaaliyeed isku xirka shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo dibad iyo dal arrimaha bulshada baraarujinta dadweynaha guud ahaan iyo wax kasta oo ummadda nacfi iyo wanaag u leh ayuu ka qayb qaataa
qabanqaabada munaasabad roobdoon ah oo ay waddo wasaaradda owqaafta iyo diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka socota qaybo ka mida gobollada dalka iyadoo saakayna masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho lagu oogi doono salaada roobdoonta agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere oo raadiyo muqdisho la hadlay ayaa arrintaasi ka hadlaya
aada iyo aad baad umahadsan tahay arrintan arrin lagu dhawaaqa waaye oo golaha wasiirada ka timiday wasiirka oo wakiilka ee golaha wasiirada ayaa shirweyne qabtay shir saxaafadeed qabtay ummadda soomaali ayuu u jeediyey in ilaahay loo noqdo la tawbo keeno salaatul istisqa la dukado raddi lmadaalim la sameeyo afar maalmoodoo maanta ay kamid tahana la soomo maantana salaatul istisqa laysugu soo baxo lagu dukado masaajidka isbaaysiga iyo meelihii kale oo suuragal ah xagga dawladda hay-adaha nabadgelyada dhammaan waa lasla waa arrintaa waa laisku waafaqay gobolka banaadir wau la socoyaa markaa arrintaa waa arrin jumhuuri ah waayey arrin oo heer qarana weeyey gobollada kaleentood oo federaalkana waa la gaarsiiyey in maanta la dukado salaadaas wayna aqbaleen laakiin xilligii salaada la geli lahay xoogay waxbaa ka dhiman insha allahu way soo waran kuwaynagu soo aruuri doonaan meeshii laga dukaday iyo meeshaan laga dukanba waa ka war helaynaa marka salaadana salaad dadku ay loo sheegi jirayo ayaamakan ay yaqaanaan dadweynuhu ma aha waa salaad ay keentay dhibaatada iyo xaaladda lagu jirayo duruufaha adagoo dalka ku jiro oo wudidiyoo go-ay iyo abaaro xoogle iyo ceelashiyo biyo laga waaye iyo taasaa keenta dhibaatada in ilaahay iyad markasta waa loo noqdaa ilaahay laakiin in salaatul istisqa la dukado marka dhibaatooyinkaas ay dhacaan ayaa u badan in la dukado marka sidaa ayaa loogu baaqay ummadda maantana insha allahu waa la dukanayaa salaadaas masaajidka isbahaysiga iyo meelihii kale oo suuragal noqdo ayaa lagu dukan doonaa
yaa idinkala soo qaybgelaya isu soo baxana marka salaada la tukado kadib miyaa la sameynayaa
isu soo baxa salaada iyaaba isu soo baxa meesha laysugu imaahaayo oo laysugu soo baxaayaba waa meesha salaada lagu dukanayo ee mudaaharaad caadiya ma aha maalin xaraka ma aha maalin jaad iyo janti fiigar ma aha waa maalin tawbo waaye maalin tiyaatar maaha waa maalin ilaahay loo noqonayo marka isu soo baxaba meesha laysugu soo baxayo laysugu tegaayo waa halka lagu dukanayo oo lagu ducaysanayo oo ilaahay muxuu ahay loogu noqonayo halkaa ayaa laysugu tegayaa muxuu ahay waxaana kasoo qayb gelaya inta ilaahay uu u gartay inay kasoo qayb galaan waana rajaynaynaa inay mas-uuliyiin waaweyn ay kasoo qayb galaan waa la rajaynayaa insha allahu laakiin waktigii salaada la gelilahay weli waxbaa ka dhiman waxaana rajaynayaa in muxuu ahay laba saac wixii ka bilowda in la bilaabo muxuu ahay dhaqdhaqaaqii iyo ducadii iyo dukashadii in la bilaabaan rajaynayaa
dhinaca kalena magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadana waxaa ka soconaya isu soo bax roobdoona oo kaa lamid ah kaasoo ay ka qayb gelayaan culimaa udiinka iyo mas-uuliyiinta maamulka haddaba weriyaha nooga soo warrama magaalada baydhabo siraaji sheekh cisaaq ayaa arrintaasi dhowaan waxaa ka waraystay maxamed macalin xasan weydka aad iyo aad ayaad umahadsan tahay maanta magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka socota
isu soo baxii ugu ballaarnaa ee ay iskugu imaanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo xubnaha maamulka gobolka bay oo ugu horreeyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane sheekh xasan sheekh aadan ayna isugu imaanayaan garoonka doctor ayuub stadium ee magaalada baydhabo ee kubadda cagta lagu ciyaaro waana isu soo bax roobdoona oo runtii ay soo qaban qaadisay dowladda koonfur galbeed soomaaliya goobihii waxbarashada maanta waa kuwa xiran iskuullada looma dareerin waxaa sidoo kale xiran goobihii ganacsiga dhammaan dadkao dhan waxay kusii qulqulayaan garoonka doctor ayuub stadium ee magaalada baydhabo si halkaasi ay u qeyb qaataan isu soo bax roobdoonka yaa ka qaybgelaya oo madaxda maamulka ka tirsan runtii waxaa la rajeynayaa inuu kasoo qeyb galo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo qaar ka mid a golihiisa wasiirada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed odayaal dhaqameedyo shacabka qiidahiisa kala duwan ee degan sideedda xaafadood ee magaalada baydhabo ay ka kooban tahay dhammaantoodii ayaa kasoo qeyb galaya runtii waxaana munaasabadu ay ka dhici doontaa ama hasiba lagu sii aruuraya garoonka kubadda cagta ee doctor ayuub stadium waxaa sidoo kale jirtaa in goobuuxda ammaankeeda ay la wareegeen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiista koonfur galbeed soomaaliya isgarabsanaya marka waa munaasabad weyn oo lagu baryo ama roobdoona oo ka dhici doonta magaalada baydhabo ayna soo qaban qaadisay dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale jirta wafdi horkacaya wasiirka wasaaradda afkadhigista dhaceelinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka islamarkaana ay qeyb ka yihiin taliyaal ciidan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ayaa had yeertan waxay kusii wajahiin degmada buura kaba ee gobolka bay si halkaasi ay u gaarsiiyaan saanado ciidan oo ay qeyb ka tahay safarkaasina waxa uu qeyb ka yahay safar maalmihii ugu dambeeyey wafdigaasi uu ku marayay degmooyinka gobolada bay bakoon iyo shabeellada hoose islamarkaana ciidamadii dhawaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya ama madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya tababarka usoo xiray la guddoonsiinayo saanad ciidan
waa wariyaha nooga soo warrama magaalada baydhabo siraaji sheekh isxaaq oo ka hadlayay isubabax roobdoona oo ay ka qaybgelayaan culamaa udiinka iyo mas-uuliyiinta maamulka oo qabanqaabadiisu ay ka socoto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka galmudug ayaa kormeeray xabsi ay ku xiran yihiin dhallinyaro ka tirsaneed maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu qabtay dagaaladii dhowaan ka dhacay bariga galmudug warbixinta warkani waxaa noo soo diray wariyaheena cabdirasaaq maxamed axmed
kormeerkan oo ahaa mid lagu korgelaya xaaladda maxaabiista ku xidhan xabsiyada magaalada gaalkacyo gaar ahaan maleeshiyaadka iyagu dhowaan ka tirsanaa al-shabaab ee ay ciidamada galmudug soo qabteen ayaa waxaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ay maanta ku tageen qaar ka mid ah xabsiyada iyo saldhigyada ku yaala magaalada gaalkacyo kormeerkan oo ujeedkiisu ah kurgelidda xaaladda maxaabiista ayaa waxaa mas-uuliyiintaasi inta ay ku sugnaayeen saldhigga magaalada gaalkacyo ay qaybqayb u kormeereen qaybaha ay ku xirayeen maxaabiistaasi iyagoona inay xaaladda ay ku sugan yihiin agaasimaha waaxda dhaqan celinta maleeshiyaadka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya maalik cabdalla ayaana ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada kormeerkooda sida aad la socotaan al-shabaab waa broblem ama dhibaato haysato dhammaan guud ahaan dalka soomaaliyeed haddana baryahan dambe waxay aad ugu soo bateen maamul gobolka galmudug iyo puntland oo ay caqabada ka taagnaayeen sida tviyada iyo miidiyaha laga fiirsanayay baryahan oo dhan anaguna halkan waxaan u imaanay sidii aan u garab istaagi lahaynay maamulka galmudug booqashadeennana waxay u tahay caddayn maanta waxaan aragnay oon soo booqanay dhallinyartaas ka soo goosatay ama laga soo qabtay al-shabaab iyo duruufaha ay ku sugan yihiin waxaana laga maarmaarmaan ah in halkaan looga furo xarun lagu dhaqan celiyo kuwa mustaqbalka imaan doono iyo kuwa hadda joogo marka waxaa waa broblemkan dhibkan waa dhib u yaallo ummadda soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaalida ee galmudug cabdirashiid xaashi caatan ayaa isna uga mahad celiyey mas-uuliyiintan ka socotay wasaaradda amniga gaar ahaan waaxda dhaqan celinta maleeshiyaadka kormeerka ay ku yimaadeen magaalada gaalkacyo ay ugu kuurgelayeen xaaladda maxaabiista madaxda sharafta leh wasaaradaha kala duwan leh iyo wafdiga ballaaran ee naga soo gaaray dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda amniga waadin salaamaynaa salaan kadib sharaf weyna noo tahay inaad soo booqataan xarumihii dowladda tan waxay qayb ka tahay dhismo weyn oo loogu talagalay in loo dhiso maxaabiista nasiib wanaag duruufaha jiro iyo wadcii lasoo maray awadeed waa noo suurtageli weysa inay dhammaystirto laakiin maanta inay wasaaraddii nala aragto nagu soo booqato gobolka nala indhaindheyso waa arrin muhiim noo ah wasiiru dowlaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi axmed calasow iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda maxamuud guure guuleed ayaa iyaguna ka hadlay in xilligani loo baahan yahay in xabsiyo waaweyn loo sameeyo si loogu xanaaneeyo maxaabiista aatan ku xihan xabsiyada iyo saldhigyada magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan deegaanada galmudug maamulka galmudug waa ogtihiin maamul curdun ee waaye malahan kaabayaal dhaqaale marka kuma filnin inaan intaasoo dhaqaale aan ku bixinno insha allah waxaan rajaynaynaa wasaaradda amniga gaar ahaan maadaama aan wasiiru dowle amniga ahay galmudug wasaaradda amniga waxaan ka rabnaa in ay soo booqato aysan agaasimaha keliya aysan ku xirine oo wasiirkii iyo raggii kale ay noo yimaadaan ayaan rajaynaynaa haddana waxaan rabnaa dowladda federaalka waftiga ka socda iyo saaxiibada kaleeto ee sidaasoo kale inaan u gudbinno waxaan rabnaa meeshaan in sida ugu dhaqsaha badan aan u helno dhismaheedii iyo dhammaystirkeedii si ay u noqoto meel dadka ka soo baxaa dalka iyo dadka ay u anfacaan
kormeerkan ayaa isagu ah kii ugu horreeyay ee mas-uuliyiin ka socota wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya ay ku yimaadaan magaalada gaalkacyo tan iyo markii gacanta lagu soo dhigay in ka badan boqol iyo toban maxbuus oo ka tirsaneed maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee iyagu dagaalka la galay ciidamada dowladda galmudugga cabdirasaaq maxamed axmed gaalkacyo
wafdi ballaaran uu hogaaminayo kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan dhinaca afrika ee dalka masar oo soo dhoweyn loogu sameeyey dugsiga tababarka genaraal kahiye ayaa waxay ballan qaadeen in masar ay ka qayb qaadan doonto dib u dhiska ciidanka booliska soomaaliyeed warbixinta warkani waxaa faahfaahinaya maxamed macalin xasan weydka
wafdigan ballaaran uu hogaaminayo kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda masar u qaabilsan arrimaha afrika maxamed idris oo shalay soo gaaray magaalada muqdisho ayaa kormeeray dugsiga tababarka booliska genaraal kahiye waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud taliya xigeenka booliska saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda taliyaha ciidanka booliska ayaa wafdiga si diiran ugu soo dhoweeyey dugsiga genaraal kahiye iyagoo salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliska wafdiga ayaa kusoo wareegay qeybaha uu ka kooban yahay dugsiga tababarka booliska ee genaraal kahiye iyadoo munaasabad lagu soo dhoweynayo ay goobta ka sameeyeen ciidamada booliska iyo fanaaniinta kooxda hegan kuwaasi oo goobta ka qaaday suugaan afka carabiga ku saabsan taasoo qiirigelisay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda masar u qaabilsan arrimaha afrika maxamed idris iyo wafdiga la socday taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo in wafdi ka socda dowladda masar ay soo gaaraan muqdisho ismarkaana kulan soo dhaweynaa lagu sameeyo akademiyada genaraal kahiye ee degmada xamar jajab ayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee soomaaliya gaaraan ciidanka booliska kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee masar u qaabilsan arrimaha afrika maxamed idris ayaa sheegay in masar ay gacan weyn ka geysan doonto dib u dhiska ciidanka booliska soomaaliyeed
halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaasi cabdirabo mansuur alhaadi uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaarihii dalkaasi khaalid baxaax waxa uu ku bedelay axmed bindaqar oo naqday ra-iisul wasaaraha cusub ee bedelaya master baxaax bindaqar waxa uu hore u ahaa la taliyaha madaxweynaha waxaa kale oo isna madaxweyne ku-xigeen loo magacaabay ninka la yidhaahdo cali muxsin al axmar oo noqonaya madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi yeman ra-iisul wasaaraha cusub ee hadda la magacaabay ee dalka yeman ninka la yidhaahdo bindaqar ayaa horey waxa uu xubin uga ahaa xisbigii madaxweynihii hore ee waddankaasi yeman cali cabdalla saalex ilaa iyo hadda ma caddo sababta keentay in madaxweynaha dalka yeman isku shaandhayn uu ku sameeyo golaha wasiirada laakiin ilawareedyo ka tirsan xukuumadda yemani waxa ay sheegayaan in uu jiro khilaaf u dhexeeya haadi iyo baxaax wakaalada wararka ee associated press ayaa warkaasi waxa ay kasoo xigatay ilawareedyo ka tirsan xukuumadda wadankaasi yeman dowladda gariiguna waxay bilowday dib u celinta muhaajiriinta ka imaanaya dhinaca wadanka turkiga taasoo qayb ka ah fulinta heshiis dhex maray ururka midooda yurub iyo dowladda turkiga inkastoo ay jirto cabsi ku aadan in kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanuhu ay dhaleeceeyaan tillaabada dib loogu celinayo muhaajiriinta dalka turkiga ka tegaya ee ku qulqulaya waddankaasi gariiga si ay ugu sii gudbaan qaybaha kale ee qaaradda yurub heshiiskani dhowaan ay kala gaareen midowda yurub iyo turkiga ayaa waxa uu dhigayay in dib loo celiyo dhammaan muhaajiriinta sharci darrada ah iyagoo la marsiinayo badda la yidhaahdo baxro ija waxaa la arkaya tiro fara badan oo ka mid a dadkaasi muhaajiriinta oo doomo lagu gurayo iyagoo laga qaadayay xeebta baxru ija subaxnimada isniinta waxaana ay sheegayaan in ilaa shan boqol oo qof oo muhaajiriintaasi ka mid a dib loo celiyey muhaajiriintu iyaguna waxa ay ka cabanayaan in aanay wax warbixina ka haynin sababta keentay in iyaga dib loo celiyo iyo inaanay suuragal u ahayn in duruufihii ay ku jireen mar kale dib loogu celiyo wakaaladda wararka a b ayaa waxa ay sheegaysaa in shirkadda u xil saaran dib u celinta muhaajiriinta ay ka badnayn tiradoodu dadka shaqaalaha ka ah ilaa toban qof taasoo xitaa aan ku filnayn shaqada ku saabsan in dib loo celiyo dadka muhaajiriinta ee dalka griiga soo gelaya iyagoo ka imanaya dhinaca waddankaasi turkiga si kastaba ha ahaatee tallaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay heshiis la fulinayo oo u dhexeeya turkiga iyo midooda yurub inkastoo arrintaasi si weyn loo dhaliilayo warkii oo dhegaystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa cidda warkeena uu sheegay waxay ka heli kartaa boggeena internetka ee radio muqdisho dot net